bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada nagala xidhiidhaay halkani waa redio qurbajoog oo aad ka dhegaysataan marka aad nagu soo booqataan bartaan internetka ku leenahay ee ww w qurbajoog com kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii gaar ah waan idinka diyaarinay kulan albaabadu xidhan yihiin oo ay maanta komishanka qaranka somalilan la yeesheen saddexda xisbi qaran ee ka jira somalilan kulankan ayaa daaranaa sidii ay komishanka qaranku warbixin uga siin lahaayeen saddexda xisbi qaran halka ay marayso diiwaangelintii tijaabada ahayd ee bishii juun ee dhammaatay ay komishanka doorashooyinka qaranku ka sameeyeen guud ahaanba somalilan kulankan oo saxaafaddu dibajoogka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxa uu saxaafadda warbixin ka siiyey saddexda xisbi qaran madaxdooda oo goobjoog ka ahaa halkaasi kuwaas oo yadidiiro fiican ka bixiyey warkii ay komishanka ka heleen ugu horeyn waxaa warbixinta bixiyey guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro kaasoo tilmaamay in komishankain komishanka ay kala kulmeen warbixin sheegaysa in lagu guulaystay diiwaangelintii tijaabada ahayd ee dhowaan dalka ka qabsoontay gudoomiye ciro ayaa sheegay in bilaabanka hawsha diiwaangelinta keliya ay ka harsan yihiin howlo farsamo oo koobani gudoomiyaha ayaa hadalkiisa ku bilaabay sida tan axsaabta qaranku commishanka maanta u yeedhay si uu warbixin u siiyo arrimaha diiwaangelintu halkii ay marayeen broseskaasi waxaa la socoteen in la qaaday tijaabo bishii lixaad oo tijaabadaasna waa lagu guulaystay sida warbixinta hadda commishanku nagu siiyey almost boqol kiiba boqol baa lagu guulaystay broseska intii ka harsanayd ayuunbaa si diiwaangelintii loo bilaabo la geli doonaa oo ay ka mid tahay qabiyatirka wixii xeerka ka qabiyaa haddii ilaahay ka dhigo wixii kale farsamo ahaana guddi ka socota axsaabta qaranka ayaa wixii farsamaa berri isu iman doona si wixii farsamaa isula eegaan marka waxaan kalsooni buuxo ku qabnaa oo inasiiyo commishanku in diiwaangelintii warsadkeedina meel fiican marayo ay bilaabi doonto waktigii arrimaha farsamadu marka ay dhammaadaan sidoo kale guddoomiyaha xisbiga u cid injineer faysal cali waraabe oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey howlo fiican oo uu sheegay inay komishanka qaranku ay qabteen waxaana uu tilmaamay in keliya waxa hadhsani ay tahay haatan dhinaca fulinta ama howlo yaryar oo ku saabsan dhinaca fulinta kuwaasoo la xidhiidha dhaqaalaha oo intooda badan xukuumadda laga sugayo faysal cali waraabe waxa uu sheegay natiijada ka soo baxday tijaabada inay noqotay mid lagu dhiiran karo oo lagu kalsoonaan karo islamarkaana noqon kartaa mid la odhan karo waxa ay dalka ka hirgeli karaa diiwaangelin ay daba socoto doorasho waxa uu isagoo arrimahaasi ka hadlayana uu yidhi guddoomiye faysal cali waraabe waxaa maanta lanaga xuquuq lanaga siinayay halka marayso arrimihii diiwaangelintu iyo tijaabadii la qaaday bishii juun marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay yani dadaalkay muujiyeen commissionku xaggii technical ahaan wixii iyaga ay qaabilsanaayeen systemkii aynu qaadanay irishna tijaabadii hadda ay noo soo sameeyeen boqol kiiba sagaal iyo sagaashan waxa weeye accurate aad iyo aad buu fiican yahay waa system lagu dhiiran karo oo lagu howlgeli karo ayay noo noqotay insha allahu tacaala marka waanu aad iyo aad baanu bogaadinaa shaqo fiican ay qabteen waxa hawsha ku hadhay xukuumadda amba ahaato magaranaysaa executive-ka amba ahaato xeerdejinta baarlamaanka hawlahaas baa harsan laakiin hawlihii xaggii technicalka ahaa ee commissionka si fiican bay u socdaana waananu ku kalsoonahay systemka waananu ugu mahadnaqanay dadaalkii muujiya asalaamu calaykum dhinaca kale xisbiga talada somalilan haye kulmiya oo isaguna saraakiil ka tirsanay goobta joogtay kuwaas oo uu ka mid ahaa jaamac shabeel ayaa faahfaahiyey kulankan ay la qaateen komishanka qaranka isagoo tilmaamay in hawsha komishanku rajo fiican dhalisay isagoona fariin gaar ah u diray saxaafadda madaxa bannaan oo uu sheegay inay baahiyeen warar dacwareemaya wanaagga dalka jaamac shabeel ayaa sheegay inuu kalsooni buuxda ku qabo hanaanka ay u socoto hawsha tijaabada ah ee ay sameeyeen komishanka doorashooyinka qaranku jaamac shabeel oo arrimahaasi ka hadlayana waxauu yidhi
warka maanta aasiina waa inta ay labadii guddoomiye igu horreeyey idiin sheegeen warbixin yidiilale oo rajale ayayna siiyey kumshiku hawshay qabteenna waxaan u aragnay inay meel wanaagsan marayso waxaase aan idin oran lahaa qoladiina saxaafadda waxaa ba- inta badan arrimaha iyo waddanka idinkaa khariiba waxaa ku kharibtaana waxa weeye waa warar ku- kuteela oo waxayna wax ka jira aalita warbixinta iminka halka lagu siiyeen kitaabadii in lagu guulaystay bay noo sheegeen oo boqolkiiba boqol lagu guulaystay kaniinad tiraadkee reer magaalada kasoo baxaa ka midana waxaan ku arkay kitaabadiiba fashilatay waa waxa weeye waa waa waa waa waxyeelo de qofkaasi uu waddanka waxyeelayo lama aha tan imirka dukulintayo waxaad ka hadlaysaa idinkaa dee bilbilaabayo iminka wane idinkaa doonaya doorashada dib loo dhigo oo mudukulin la sameeyo waxaanu siinaynaa laydin sheegaya laydinkala hadlaya gudoomiyaasha idinkala hadlaya waxay hawshii doorashada iyo diyaargarowgeedu inuu meel wanaagsan marayo labadii guddoomiye labada xisb mucaaradoo maraysa cabasho miyaa ka maqasheen markale mudukulinta dadka saka ka marmarinaysaan waxaa ujeedaan idinku
si kastaba ha ahaatee kulankan maanta ay saddexda xisbi qaran la yeesheen komishinka qaranka ayay natiijadiisa ka ayay natiijadiisa ka midaysnaayeen xisbiyadii ka qayb galay waxaase aan saxaafadda u suurtagelin inay dhinaca komishinka wax war ah oo toosa ka helaan somalilan waxaa kusoo fool leh doorashooyin isa saaran oo madaxtooyada iyo wakiilada ah waxaana taas horteeda laga wadaa in dalka ay ka higasho diiwaangelinta codbixiyayaasha oo aan la-aanteed doorasha dhici doonin balse weli lama sheegin wakhti cayiman oo diiwaangelintaas la qaban doono dhegeystayaal waxaa intaa inooga eg barnaamijkii gaarka ah ee aanu idinka diyaarinay kulankii albaabada u xidhnaayeene maanta dhex maray mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee somalilan iyo komishinka qaranka tan iyo intaynu barnaamijkan oo kalaa ku kulmi doono waa anigoo axmed cumar axmed ah iyo dhammaanba bahda kale ee qurbajoog dot com oo idin leh salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu